mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada maamul goboleedka galmudug ayaa kulan looga hadlayey kor u qaadista waxbaridda caruurta la qaatay bulshada deegaanka laascada leh ee hoostaga magaalada gaalkacyo kulanka ayaa si gaara looga hadlay sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen caruurta da-dii waxbarashada gaaray balse aan haysan awooddii ay iskuullada ay ku tegi lahaayeen madaxa xafiiska daya dhowrka ee wasaaradda waxbarashada galmudug sahal muuse maxamuud ayaa ka waramaya kulankan waa wax maanta noloshii bini aadamku ay ku xirantay waa wixii awal aan baran jirnay oo aabbayaasheen iyo waalidka iyo dadka yaqaana aan ka baran jirnay oo hadda nolosheenii si kale dabadda nooga yimid oo si kale nugu soo galay aan ku qasbannahay waay qofkii jirada waa guban jirnay waa noo raysan jiray xoolaha dad baa noo sancayn jiray oo maaragtay awrta noo xaniya bixin jiray haddana daawaa la siiyaa soo maa hadda qalajiyaa la siiyaa inaad taqaanid u bahan saa xoolaha u daaweynaysid adoon adduun kale iyo cilmi kale intaanan aadinba xoolihii aan dhaqanaynay baa ku xiran haddii marka caafimaadkii waxbarasho ku xiran yahay macaamilkeennii kale iyo wax kala gadashadii waxbarasho ku xirantay inaan xoolihii dhaqanaa ay inaan barana ku xiratay waxbarashadii iskuulii ku xirantay dadka caafimaadkiisi ku xiran yahay inaan wax beeranaa ku xiran tahay horta waxbarashada iskuulku aan ka hadlaynaa waa noloshii adduunyada iyo macaamilkeedii waay xirfadii qofkaani noloshiisan adduunyada uu ku maaraysan lahaa baan horta khiyaarayay iskuulka ku wadnaa qaar ka mida bulshada ku nool deegaanka laascado leh oo qayb ka ahaa kulanka ayaa u mahad celiyey wasaaradda waxbarashada si wanaagsan intaan hadda wax yar baan wax ka dhigan anaa u fog aniguna hadeer taleefonkaa markaan la soo baxaan waryaada lacagta iiga tuura maxaa soo baxay markaasa farxiye hebel ama cali nuure geli lacagta meel kale ha u dhiga ila magaciidaa soo baxaya maogta haddii aadan aqoon jeefar baa khaldan haya meel daran baa lacagta aadaysaa nimayo marka waxbarashada waa soo dhoweynaya laasacdale waxaa u malaynayaa laba sano adugu muqadarkeed miya waa iskool ku furan yahay markii horeo la keenayna waxaan isleeyahay oo meelaha wax laga diido oo dadku hadda lagu xanto waxbay diideen kuma aana jirin baa isleeyahay xoogaa dadkii soo dhoweeyaa ku jira ilmaheennu intaan waxbarashada la furin waxba mayse aqoon macnaha wax kasta mugdi bay ka ahaayeen haddeerna si wanaagsan bay wax u barteen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kulanka ayaa qayb ka ah qorshaha wasaaradda waxbarashada galmudug ee la doonaya in caruurta ka maqan dugsiyada dib loogu celiyo si loo hubiyo in ubadka deegaanadaasi ay heleen waxbarasho tayale oo rasmi ah